markay cidda nimankeeda hore fadliga ay leeyihiin ayaa insha allahu tacaala tilmaami doona walaalayaal waxaa nacamka ilaahay subxaanahu watacaala ka mida in dadka muslimiin ah ilaahay subxaanahu watacaala waktiyo khayr leh oo kala duwan siiyey oo cibaadaadka ilaahay subxaanahu watacaala u kala duwan waxaanu soo dawaysanay bishii ramadaan soonkeedae barakaysnay haddana maalmahan waxaa la gudagelayaa cibaadadii xajka ay gudagelin dadka kaleen ka qayb gelin fadliga cibaadada xajka ee ku lahayn khayr ayaa ilaahay subxaanahu watacaala kale iyo albaabo kale oo khayrka ka mida ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u waxaa kayrkaa ka mida maalmahan casru bilxija ee hadda waxa weeyaan kula galnay maanta kow amba waxa wey caawaba kow ah amba maanta ba ahaa bowaan laakiin taariiku caawi kow qoraysa dilxija ay tahay maalmaha casru dilxija waa u maalmo walaalyaal aad iyo aad weyn oo fadli weyn waxa weeye le qur-aanka kariimka waxay tilmaameen culimada raxmatullaahi calayhim in laba meelood ilaahay subxaana watacaala uu kaga tilmaamay walfajr walayaali lcasr ilaahay subxaana watacaala fajrga duwaada ayuu ku dhaartay iyo waxa weeye habeeno tobanaa walayaali lcasr habeenadaa tobanka waxa ay ku fasireen in badan oo culimada kamida sunanka oo saxaabada iyo taabiciinta kamida inay tahay casru bilxija tobanka ugu horeeya bisha bilxija shayga ilaahay subxaanahu watacaala uu ku dhaaranayo weynihiisa ayaa waxa weeya istilmaamaysa maalmaha seemeeyi waxaa sidaas oo kale ilaahay subxaanahu watacaala liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru isma allahi fi ayyaamin macluumaat maalmaha macluumaadka ilaahay subxaanahu watacaala waa haddaa kale ku tilmaamayo in dadki ilaahay subxaanahu watacaala ay xustaan waxaa qaar saxaabada ka mid yar ay ku fasleen alayaamu macluumaat inay casri dilxija yihiin waxaa fadliga maalmaha ilayin ka mida inay yihiin maalmaha cibaadada xajka waxa weeye la gudanayo siirkaa waxa weeye sanaada taanta islaamka ka mida maalmaha waxa weeye casri dilxija ayaa waxa weeye dadka xujaajka ay imanayaan oo ay qabanaya waxaa fadaaishiisa ka mida inay ku jirto waxa weeye yawmu carafa maalinta dadka xujaajka carafa istaagayaan maalintaasu waxa weeye rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam uu tilmaamay inay tahay maalmaha ugu badan ilaahay subxaana watacaala dadka naarta ugu xoreynayo oo ilaahay subxaana watacaala dadka xujaajka uu kusoo dhawaanayo isagoo waxa weeye malaayigta ugu saaraya oo amayasiiriya addoomahaysu waxa weye waa kuwaas maxay samaynaya وyوم cرفة yوم الxج الأكبر oo رasuulku slى الlه عaليه وaلiه وsلم maalinta cرفة waa maalinta sagaalooda xja sagaalka tahay soomitaankeeda waxa uu ku tilmaamay maalinta in la soomo in ilaahay subxaanaه وatacaala uu barajeegeedu ku dhaafo dembiga sanadkii tegay iyo waxa weeye ka dambeeya waxaa kamida maalmahan yوم النx maalinta waxa weeye kanaabciida ee dadka xujaajkii waxaweye hadiga iyo xoolaha waxa weeye markaasay gawracayaan oo rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam uu ku tilmaamay maalmaha dunyada kuwa ugu waaweyn waxaweeye yowma naxr uu ka mid yahay waxaa walaalaya fadliga dilxija kamida rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam uu yihi maa min ayaamin alcamalu saalixu fiiha axaba ila allahi caza wajal min alcasr yani casr dilxija qiila waliljihaadu fi sabiili illah qala wlajhaadu fi sabiili اllah ila rajulu kharaja binafsihi wamaali falam yajid min dalika bisay wuxuu yihi ma jiraan maalmo camalka wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala uu ka jecel yahay maalmahan tobankaa dhexooda tobankaas ilxija maalmo ilaahay subxaanahu watacaala acmaasha saalixa uu ka jecel yahay wax wey ma jirto markaasaa waxaa yihi xataa jihaadka ya markaasuu yihi xataa waxa weeye jihaadka ilaa nin waxa weye ilaahay dadkii u baxay oo naftiisi iyo maalkii la baxay waxna waxa weya ama soo noqon walaalayaal maalmahan waa maalmo waxa weye fadligooda aadaad ku weynahay waa fursad waxa weeya laynooga baahanya inaynu ka faa'idaysano oo sidaa rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam uu tilmaamayo aynu kaga faa'idaysano acmaasha saalixa oo ilaahay subxaanahu watacaala ugu horeysa inuunu noqono oo dunuubta iyo macaasida waxa weye ilaahay subxaanahu watacaala uga toban keeno aynu farabadino acmaasha wanaagsan fikrigaanu farabadino sadaqada waxa weeye la badiyo acmaasha kale waxa weeye wanaagsan la badiyo war waxa weeye fursada walaalka ay ku faa'iidin karno waxaa maalmahan axkaamtooda ka mid ah in waxa weeye maalinta ciid al-adxa waqtiyada waxa weeye la qali doono waxaa rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiis saxiixa uu ku tilmaamay markay maalmahan waxa weeye casri iyo xija soo galaan qofka waqtiyada waxa weeye doonaya inuu qalo وين هو الدين يجمع جد وهو لا قرار يعني هو نوع من الإحرام قد مرة كيفوة عشر في الحجة صغرا وتولى الأولين وصيته وعرفوه صلى الله عليه وآله وسلم السلام يا إن تكي فقط وحكت على الرجال يجمع فلك هو على الله وهو يتكر يسلم وأعمال الصالحة وهو يرضى دعي رسوله وهو يهم قلبه ويتكر يسلم oo waxa weeye dadka fisaadka ah hadday xajka kala kaga qayb galeen maalmahan oo cibaadada weyn ay gudanayaan ilaahay subxaana watacaala danka uu ku dhaafayo innakuna kan ilaahay subxaana watacaala ay noo qiimeeyeen waayo waxa weeye markaanu kaga faa'iidaysano gaar ahaana maalintaa carabiya weeye soomitaankeeda ee rasuulka sala allahu calayh waalihi wasalam oo ku tilmaamayo waxa weeye dantii sanadka hore ee kadambe lagu dhaafayo waa maalinta waxa weeye tilxijja sagaalay tahay ee waxa weeye ka faa'iidaysano maalmaha kale iska faa'iidaysano ilaahay subxaana watacaala noo noqdo macaasida iyo waxa weeye dunuubta ala iska ilaaliyo markasta qofka ilaahay subxaana watacaala ku xidhnaado baaraka allahu fiikum wajazakum allahu khayra